barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
raaxada wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan waana sagaal iyo tobanka bisha agost sanadka laba kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan
qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyarada iyo hal abuurka ganacsiga inaan dirno baahida digaaga iyo ukunta oon ku dhex wadno inaan shaqa ku abuurno dhallinyaradii way joogaan iskolaadkay soo dhameeyeen wax shaqaa ma haystaan marka in shaqa abuur uu noqdo oo dad badan hadda waan shaqaalaynay haday hadday amniga tahay waardiyaa hadday xafiisyada tahay hadday xanaanada digaaga tahay mar mashruuc kalaa dhinac socda oo ah baridda aqoonta digaaga qaabka loo dhaqdo qaybaha dambe idaacaddana heesaa dabacsan ee aannu idinku hayno waxaa ka mid a
waxaan faraxnaawine samirka noloshan ku sugay wakaa masrigii curteed niyadda ka diyaaya ka diyaargalow
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka malaayiin muslimiin xujaay ah ayaa maanta oo axad ah bilaabay maalmaha waajibka ah ee gudashada xajka oo ah rukniga shanaad ee tiirarka islaamka ku dhowaad laba milyan oo ruux ayaa sanadkan ka qaybgelaya gudashada waajibka xadka kuwaas oo ku sugan xaramka barakaysan ee magaalada maka ee dalka sacuudiga maalinta birito ah oo isniin ah ayaa ah maalinta weyn ee loogu yeero yoomul carafa oo ay malaayiin muslimiin ahi ay ku cibaadaysan doonaan bannaanka carafa qatar ayaa waxa ay soomaali badan ayaa ka qaybgelaya sanadkan waajibka gudashada xajka kuwaas oo ka baxay dalka iyo dibaddiisa hase yeeshee waxaana sanadkii labaad aanan xajka ka qaybgelayn muwaadiniin u dhashay dalka qatar kadib markii ay dowladda qatar sheegtay in sacuudiga uusan diiwaan gelin ilaa iyo kun iyo laba boqol oo muwaadiniin reer qatar ah oo aadi lahaa xajka sanadkan sacuudiga iyo dhowr dal oo carab ah ayaa bishii juun ee sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii waxa ay xiriirka u jareen dowladda qatar
koofi anan xogayihii hore ee qaramada midoobay ayaa geeriyooday waxa uu ahaa siddeetan jir qoyska anaan iyo ururkiisa ayaa twitterka ku qoray in anaan uu dhintay sabtidii kadib xanuun yar oo lasoo darsay kudhawaaqista geerida anaan ee bogga twitterka ayaa ku tilmaamay anaan inuu ahaa nin caalami ah oo u olo-oleeya caalamka oo u dagaalamayay noloshiisa oo dhan cadaaladda iyo dunidu noqoto mid nabada xogayaha guud ee qaramada midoobey ee hadda haya xilkaasi antonio guteres ayaa aanan ku tilmaamay inuu ahaa hogaamiye nabadeed waxa uu ku dhashay dalka gaana aanan waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyey afrikaan ah ee madax u noqda qaramada midoobey isagoo hogaaminayay laga bilaabo ilaa iyo iyo lixdii
duhur wanaagsan warkaas wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada gaalkacyo kusoo diyaariyey waryaheena cabdiwaaxid macalim isaaq
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee idaacadda v o e-da oo toddobaadkiiba aad ka dhegaysataan maanta oo kale barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana idiin soo jeedin doona hadduu eebba idma toddobaadkan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaanu kaga hadli doonaa hadduu eebba idmo qaar ka mid a dhalinyarada qurba joogta oo dalka dib ugu soo laabatay ayaa dhowaan degmada cabuudwaaq ee gobolka galgaduud waxa ay ka hirgeliyeen xarun digaaga lagu xanaaneeyo taasi oo ahayd hirgelinteeda markii ugu horreysay oo laga hirgeliyo gobolada dhexe waxaa barnaamijka marti iigu ah hadduu eeba idmana igala qaybgeli doona cabdiwaaxid xasan xeersi oo ka mid a dhalinyaradii qurbaha dib uga soo laabatay ee degmada cabud waqdhawaan ka hirgelisay xarunta digaaga lagu xanaaneeyo waxa uu v o e da kaga warrami doonaa ama la wadaagayaa hal abuurkan iyo sida uu ku yimid aad baad umahadsan tahay walaale in badan aad baan idinkaga mahad celinayaa bahda v o e da qaybteeda af soomaaliga martida igu martiqaadeen walaale mudanka muddo lix iyo labaatan sanaan kasoo maqnayn wadankasida looga qaxay dib ugumaana noqon dadka qurbaha galay baan aniga wadankii qaaradda yurub wadanka ingiriiskan ku noolaa muddo waxaan marka aan garanay dee halkan ingiriiska anagu wadankeeni maaha duruuf baana keentay wadanka iyagii inuu wadan aan leenahay jira oo lagu noqdo inaan leenahay baan ogaanay meeshaan de saldhig aysan noo noqon karin nolosheena aan ku dhamaysano marka fikir baa yimid ah in dalkii lagu noqdo oo nolol laga samaysto oo qurba joogta anaga aan dadkii rool model u noqono ku dhiirano aan ka qayb qaadano horumarkii dalka iyo dhismihiisii iyo amnigii iyo amnigii marka waxaa yimid dalkii baan research waan waanu tagnay dalkii oo soo fiirinay waxaanu marka fiirinay baahiyaha jira midii aan isdhihi karnay markaas waa ugu muhiimsan tahay baana qaadanay oo ahayd mashruuca digaaga saas buu ku yimid walaal
maxaad muhiim ugu aragteen hirgelinta xaruntan ee digaaga waa mahadsan tahay walaale waxaan muhiim ugu aragnay laba arrinba waan ugu aragnay waxaan ogaanay baahida taala digaaga dalkeena haddaad ka warqabto dadkeena waa dad xoolo dhaqato ah noloshoodana xoolaha iyo iyay ku dhisan tahay digaagu xooluhu ka mid yahay marka xoolihii kala dhan way leeyihiin waxaa ka maqan digaaga digaagana waad aragtay nolosha bini aadanka xagga dhaqaalaha iyo xagga caafimaadka iyo qayb door muhiim uga jiraa marka waxaan ogaanay dalkeena ku timaada in laga keeno dalal shisheeye baahida inaan maqan dadkeenana aysan aqoonba hilibka cad oo inta badan hilibka guduudan cunaan hilibka guduudanna khasaar uu leeyahay faa'iidadiisa ka badan marka waxaan door biranay baahida taale kadib inaan dadkeena barna hilibka cad oo kuntii la baro qaabkaas intabaca digaaga dalka la gaarsiiyo qosaasaa keena hal abuurkan xaruntan hirgelinteeda digaaga xanaanada digaaga ee degmada cabuud waaq dadka deegaanka markii aada furayseen sida ay u dareemeen iyo muhiimadda ay xarunta u leedahay
aad baa loo soo dhaweeyey horta dadka gobolada dhexe degan haddaad og tahay waa dad xoolo dhaqato ah oo reer guuraha xoolaha ay yaqaanaan waa ariga geela iyo lo-da ayay dhaqdaan oy asal u leeyihin taariikh mabaha dad digaaga yaqaana runtii in dadka la fahamsiiyo oo laga gado fikirka mudday qaadatay in digaaga la baro iyo wax soo saarkiisa tabaca inuu xoolaha ka mid yahay inuu ku jiro xitaa laamaha caafimaadka xoolaha la barto inuu qeyb ka mid yahay marka marka aad bay aad baan ugu dadaalay inaan dadka barno runtiina way soo dhaweeyeen waxaad garanaysaana baahida ay u qabeen in ukun looga keeno dalka yeman gobolada dhexe gaar ahaan magaalada caabud waaq hadee baahida ay ay lahayd waad garanaysaa marka aad bay usoo dhaweeyeen wayna ku farxeen aad baana daroonkooda isu bedelay waxayna jecel yihiin inay bartaan dhaqashada digaaga cabdiwaaxid kasokow in faa-ida hilibka iyo ukunta digaagu ay bulshada aada uga heleen ama ay soo dhaweeyeen ma jiraan waxyaabo kale oo deegaanka ama dadkuba ay ka faa'iidayaan hadday noqoto in dhalinyaradii ay ka helaan shaqo abuur iyo in noloshooda ay halkaa wax soo saarka kasoo gala ay ku dabooshaan
mashruuca iyaga saddex qorshaa bayso ahaa oo aanu aanu aanu ka lahayn bayski koowaad horta brinan anagu dalka wax ka taga un waa la arkay oo iskaga cararo ka haa jira aan kusoo noqon or horta inaan dalka kusoo noqono oon ummadda kalsoonideedii abuurno in dalku nabadii oo la imaan karo oo la maalgashan karo oo la noolaan karo taasoo dhinac kale dad fiiriso door muhiima uleh dadkii oo dadkooda inay usoo noqonayaan oo incruge dhaqan kale xadaarad cusub horta qorshahaasi qayb qaybta koowaad bu ahaa qaybta labaad waxay ahayd inaan tirno baahida digaaga iyo ukunta oon ku dhex wadno inaan shaqo ku abuurno dhalinyaradii way joogaan iskoolaadkay soo dhameeyeen wax shaqaa ma haystaan marka in shaqa abuur uu noqdo oo dad badan hadda waan shaqaalaynay haday hadday amniga tahay waardiyaha hadday xafiisyada tahay hadday xanaanada digaaga tahay mar mashruuc kalaa dhinac socda oo ah baridda aqoonta digaaga qaabka loo dhaqdo caafaadkiisa sida loo waardiyeeyo shaqo badan uu u baahan yahay waa mashruuc ballaaran inaan training siino waxaan ku gulaysanay jaamacadda ummadda soomaaliyeed faraceeda galmudug ee caabuda ku yaala inay ardadii baranaysay xanaanada xoolaha ay fursad u helaan in loo soo diro oo ay traininno ku qaataan mashruuca iyaga dhexdiisa waxaa kaloo dhinac socda mashruuc quudinta ah oanu ugu talagalnay in mataqaanaa anu haddii alla ku idmahayo anu dadka tabaalaysan ukunta dee ku siino si aan barakacayaasha haddii ay ku jiraan iyo dadka aan awoodi karin iibsadaan mashruucaas waana ballaarinayna intaana kuma ekayn doone mashruuc waxaan keeni doonaa dukaamed maqaayidihii hilibka oon bari doono qaabkiisa sida loo karayo iyo isticmaalkiisa iyo waxaas haddii ala yidhahdo taasoo shaqa abuureysa iyadan aad baa umahadsan tahay marka dhinac kale laga eego bilowgii xaruntan waxay u baahneyd agab kala duwan weliba sal ha u ahaata arrinta hawsha aad qabanayseen ee digaaga halkeed ka keenteen digaaga aad ku bilowdeen xaruntan xanaanada digaaga ee degmada cabudwaaq
markaan ka fikeraynay barnaamijka barnaamijkaan aqoon ahaan daraasaad ku samaynay buu ahaa oo baaritaan dheer qaatay markaan dhulkii deegaanka helnay waxaa loo baahday magaaladu male dabcan digaag intaa le horeyna uma lahayn inaan marka raadino ukumihii inaan ukumihii raadino oan ukumihii soo galno mashiinadii ukunta booskii hooyada ugu jiray iyagu kulaylkii ku haynayo bacrimintii waday inaan keeno farinjeeradii daawadeedii iyo waxeeda marka waxaan ka keenay dalal shisheeyo sida jina oo kale iyo marka mashruucu saas waa bilowgii haddii aad fiirisaan sida aad u maalgeliseen iyo bilowga hawsha ma tahay mid isbixin karaysa oo bulshadii iyo adinkuba aad ka faa'iidaysaan aad wey mashruuc mashruuc ballaaran waaye dalkeenana uu ku yaryahay wax soo saarkiisa iyo dhaqaalkiisa waana kuusoo hordhacay oo baahida ukumaha wadankan waxaa looga keenaa dalka yemen wasaasay kasoo degtaa abuberbera baabuur traagaa lasoo saaraa laba kun oo mail bay soo jirtaa caabudaaq bay timaadaa intii dee caabudaaq looga keeni lahaa ama busamareed ama barduweyne looga keeni lahaa ukun ka timid yemen waxaan door bidnay inaan dalka keena marka guri walba subaxii waxaa laga yaabaa inuu ku yaalo laba boqol oo kun oo guri magaalada haddii markaan ku guulaysano inaan boqol iyo konton kun oo guri oo kamid ah aanu geyno sadexi kun maqaayadaha baararka waxaas dhan aan ukun aan u qaybino de waxay noqonaysaa ganacsiga wax isbixinayuu noqon doonaa insha allah kadibna dhinaca hilibkaan ku wadayna dadka soomaalida waxaan aaminsanahay haddaan halkaa ku kastamo hilibka guduudani inuu keeno dagaalka iyo dhiriskaan badan marka hilibka cad inaan barno dadka oo isagana aan ku dhanac wadno inaan hilibkiina barno ay dadka faa'iidaystaan kaasoo caafimaad ahaan cuduradii daruurta keenaysa iyo wax badan ka qaadan doona oo hor istaagi doona ma leedihiin marka xarun lagu iibiyo oo aad wax soo saarkiina u iibgeysaan oo bulshadii ay idinkaga soo doonato haa waxaa jira mashruuc gaadiidkii qaadi lahaa shaqaalihii u cabisan meelihii laga rari lahaa meesha loo rari lahaa wixii oo dhan hadda waxaan ku jirnaa facekiu cusbaa ee abuurka digaaga ilaa hadda shan boqol oo xabaan diyaarinay kun iyo laba boqolna waa keeni doonaa kale oo maalmahan soddon iyo kowda bisha imaan doona marka aanu hawshii dhex galno way jiraysaa qaab loo iibkeeyo waana ugu talagalna qorshay leedahay waxaynu leedahay ba maalin jardama arrintaas qaabilsan iyo geynteeda sidaad soo hadal qaaday dhalinyaro fara badanaad meesha shaqa abuur ka heshay meeshu waxay u baahan tahay digaaga xanaanadiisa aqoon caafimaad oo ku salaysan in takhasusaad loo haysto ma haysataan marka dadkii tayada aqooneed lahaa ee ka fekeri lahaa xanaaneynta digaaga iyo wax soo saarkiisa haa waxaa jira qayb badanoo shaqaalaha iyaga waxaas ku takuustay qaar ajaanabi aada deegaanka nala jooga nin cilmigaas ka gaaray mastrate baa jooga oo horey usoo shaqeeyo khibrad uleh oo dalka kenya u dhashay cawdacbu hadda nala jooga isaga hawsha gacanta ku hayay maqooradkeedii maamulkeedii hadda shantan boqol oo soo baxdayna isagaaba gacanta ku hayay ilaalinteedii ilaa maalintii aan bilownay mashruuca in mashiinka lagu xareeyo kumaha ilaa maanta marka way joogaan dhakhaatiir arrintan ku taxusle oo weliban jecelna inay jaamacadana siin doonaan casharo dhalinyarada hadda e, meesha ka heshay halabuurkiinan ganacsiga ah, shaqada e, tiro ahaan imise gaarayaan ilaa sagaal qof baan shaqaale siinay ilaa hadda maxaa idiin qorshaysan marka e, dhalinyaro kale oo deegaanka ah si e, dhalinyaradii ay u hesho hal abuur ganacsi e, shaqooyin ay u helaan uga baaqsadaan e, e, dhibaatooyinka dhalintu ay la kulanta maxay tahay qorshihiina ilaa mashruuca waa ballaarinaynaa mid in digaaga kanuun lagu dhex beero meeshu joogaanu soo wadnaa kan hilibka warshadihii hilibkaan keenaynaa oo marka waxaan jecelnahay dhalinyaro aada u badan oo waxaan equal opportunity-ga ah oo raggii dumarba iskugu jira bulshada noocyadeeda inaan shaqo siino annagoo ujeedka iyagu laga yahay inaan dadka ku hayno dhalinta dalka cilmina la baro oo ay dalkooda joogaan aysan dibadda dalka uga bixin aan aqoon siino iyo inaan shaqo u abuurno ay noqdaan mid nolol maalmeedkeeda kuwa la bixi kara dadka kalena oo soomaaliyeed oo dibadda joogana aan role model noqono inay kusoo dhiidadaan inay deegaanka marka waxaan ku rajo weynahay mustaqbalka dhow inaan abuurno shaqaale badan dadka degmada joogay ama deegaankii muddada aad ka maqnaydeen su-aalaha isweydiinayaan qaarkood waxaa ka mid ah in soo laabashadiina hal abuurkiinii ganacsi aad ka bilowdeen digaag dadka fakarkaa qaba maxaad leedahay waan soo dhaweyneynaa inaan wax ka barnaan rabnaa digaaga inaan mashruuca qaar waangeena ay geeyeen waxaan ku sheegayaa dadka gobolada dhexe dad dhaqashada xoolaha digaaga lagu tilmaamay hore u yaqaanay maahan kaftana badan baan kala kulanay anigana hadda dhinaca meeshan kasoo jeeda soomaalida actar ahaan waa dad dadka geela aad soo dhaqda marka waxyaalo badan oo kaftan iyo qosolo baan kala kulanay laakiin akhirkii waan isla fahmay in digaaga wax taru leeyahay nolosha bilaadan marka aadaan ugu rajo weynaa inay bartaan digaaga oo nolol ku daydo cabdiwaacid mashruucan dhaqashada digaaga ama xanaaneynta digaaga ah kasokow adiga hadda qurbaha ka yimid gaar ahaan dalka u k yaa kugu weheliya oo qurba joogta deegaanka kasoo jeeda ah ama dadkii horey deegaanka u joogayba ahaa
waxay gu weheliyo inaan xusad jeclahay walaalkii iga weyn oo aan ka fikirka lahaa ahaana xildhibaan dawladda dhexe kusoo jiri jiray doctor cabdullaahi maxamed ciise qorax lagu magacaabo ayaa igu weheliya marka asagaana dadkii fikir fikirka hal abuurkiisa founderka asaga ahaa marka asagaa igu weheliya
haddii aan si kale ku weydiiyo dadka waxay idinka filayeen deegaanka ah tallaabooyin horumar leh oo ka ballaaran halka hadda aad digaaga ka bilowdeen dadka arrintaa hamigooda uu ku jiro inay idinka sugayeen howlo ka ballaaran xanaano digaag ah maxaad ku qancinaysaan
dadka waxaan u sheegaynaa marka laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha digaag wuxuu ku jiraa meelaha doorka hormoodka oa dadka galbeedka horta degan ama ama dalka dibadiisa soo arkay way garan karaan digaaga wuxuu yahay annaga waxaan isleenahay wax dadka caafimaad ahaan iyo nacsi ahaan iyo dhaqaale ahaan door muhiima ole baan deegaanka keenay waxaana ku rajo weynahay kuma ekaan doono deegaan ahaan digaag ahaan kuma ekaan doone waxyaalo badanba deegaanka ka fulin doona tani waa bilowgii hore dhac ahaa oo ku-dhiirashada mudnaa inaan soo noqonay marka waxaanu leenahay arrintaana ha barteen arrimo badanna waa usoo wadnaa insha allahuna waxaan gaarsiin doonaa inaan mashaariic badan deegaanka
hirgelinta mashruucan aada degmada cabuud waa ka hirgeliseen ma jiraan wax caqabado ah oo idinka hor yimid easaaskeedii inta inan bilaabin iyo hawsha marka aada bilowdeenba haa walaal caqabado way nagu hor yimaadeen waan xalinay dhammaantood gobolada dhexe waa meel aan deked lahayn oo laaniyihii socodkooda jidadka waaweyn lahayn waxaa aada wakti nooga qaatay oo wadi badan aan kala kulanay sidaan u keeni lahayn mashiinadii digaaga lagu bacriminayey kuwii xanaaneynayey iyo meelihii biyaha sablay gareynayey iyo cuntadeedii qaabka loo sameynayo cunto gooniya cuntahaas britani xanaaneynta qalabka keliya lagu buufiya cudurada dadka kuwa dadkii la xirinaya dadka u gelaya waxaasi dhammaan wax dalkeena laga helaya ma ahayn waxay marka nagu kulliftay inaan raadino oo dalalka dalka dibadiisa aadno oo waxaas dhan baarno soo rarno dhaqaatiir maan haysan dhaqaatiir soomaaliyeed oo u carbisan qaabkan xanaaneynta mashaariica digaaga marka waxay nagu kaliftay inaan soo ijaarno oo lacag siino shaqaalaysiino dhaqaatiir shisheeye oon hadda keenno amnigooda iyo deegaankoodii hooda gacanta ku hayno iyo inaan qalab soo rarno oo dibadda laga keeno marka waxyaalo badan baan la kulmana caqabadaha iyagina waan ka dabaalana hadda ilaahay mahadiis wixii way noo sallaxan yihiin wayna shaqeeyaan wax dhibaatana ma hayso intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka ee idaacadda v o e-da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaa idiin soo jeedinayay intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale dib ugu kulmi doono waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
cabdiwaaxid macalin isaaq iyo barnaamijkii hibada iyo hal abuurka haddaan intaas ku dhaafno haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid caasha aan ku horeyn ee horyaalka talyaaniga waxaa shalay indhaha caalamka oo dhan ay hayeen ciyaaryahan christiano ronaldo oo kulankiisii ugu horreeyey u saftay kooxda kubadda cagta yuventus oo uu dhowaan ku biiray isaga oo kaga yimid kooxda real madrid oo uu muddo sannada ah uu la joogay ciyaartaas waxaa isha ku hayay wariyaha v o e-da cabdulqaadir maxamed mursal oo barnaamijka igala qeybgelaya cabdiqaadir bal ka waran ciyaartii yuventus iyo kievo aad baa u mahadsan tahay nuur ciyaartaas aad baa loo wada eegayay indhaha lagu hayay christiano ronaldo oo kasoo tegay kooxda real madrid oo kusoo biiray kooxda yuventus ayaa indhaha aada loogu hayay iyo weliba isbedelka uu ka sameyn karo horyaalka talyaaniga ama italian seri a iyadoo dadka ciyaaraha falanqeeya badankood ay sheegeen in kubadda cagta itaaliya ay runtii sare usoo kici doonto maadaama waayadan sidii looga bartay aysan ahayn laakiin sidoo kale e christiano waa lagu soo dhoweeyey italian sere a waxaana loo tilmaamay inaysan ahayn meesha meel sahlan kulankiisii ugu horeeyey ma uusan dhalinin wax gool ah weliba waxaa laga dareemayey in uu isku yara buuqsanaa markaad aragto siday xaaladiisa ahayd ninka layliya kooxda kieva ayaa hore u sheegay in yuventus ay yani ay aada ugu adkeen doonaan runtii marka waxaa la dhihi karaa ronaldo gool ma uusan dhalinin laakiin dhaqdhaqaaqiisa garoonka aad baa looga dareemayey inkastoo laacib weyn uu yahay oo kusoo guuleystay koobkii yurub sidoo kalena uu ka mid ahaa ciyaartooydii sabab u ahayd juventus inay dhibano u noqoto weliba yuventus koox yar ayay la ciyaareysay kieva verona marka horyaalka talyaanigana sidaa sheegto waxaa lagu tilmaamaa kuwa ugu dhibka badan sababtoo ah dhinaca difaaca iyo maaragtay qaabka taktikada ama dhinaca maaragtay shaxda lagu ciyaaro oo ah shax aada u adag marka ronaldo gool ma dhalin ciyaartaasi marka yaa badiyey yuventus iyo kieva yuventus ayaa badisay laakiin dirqi ayay ku badisay oo waxaana loo tilmaamay in aysan sahal ahayn kulankaas waa gartay saddex gool laba ayay ku badiyeen ciyaar kale ayaa waxay dhex martay lazio iyo napoli waxaana laba gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta napoli oo uu leeliyo macalin carlo angelotti dhinaca sbainna toddobaadkan ayay ciyaarihii horyaalka dib u bilowdeen kooxda barcelona oo horyaalka difaacanaysa ayaa guul gaartay cabdiqaadir ka waran messi iyo kooxdiisii barcelona messi laba gool ayuu dhaliyey barcelona xaqiiqada haddii laga hadlo aad bay runtii ciyaartoy u keensatay aad bay isu hubaysay halka real madrid ciyaaryahankoodii ugu fiicnaa uu ka tegey marka barsa waxay difaacanaysaa horyaalka la liga oo ay ku guuleysteen sidoo kale cotino ayaan dab yar shidaynin isaga naftigiisa oo gool u dhaliyey marka waxaa la dhihi karaa bilow fiican ayay samaysay inkastoo kulankii ugu horreeyey ay ciyaartay barcelona
waa tahay ciyaaraha kale ee horyaalka sbain ee la liga kooxda seltavigo iyo sbanyol barbardhac gool iyo gool ah ayay keeneen via realna waxaa ka badisay real sociedad oo dirtay laba gool iyo gool dhinaca horyaalka ingiriiskana ciyaarta isha lagu wadahayay waxay xalay dhex martay kooxaha chelsea iyo arsenal haye cabdiqadir
run ahaantii arsenal guuldaradii labaad ayaa la baday oo mar kale chelsea ayay dhibano u noqotay chelsea tababaraha cusub sari waxaa moodaa inuu wax ka bedelay qaabkii uu ku ciyaari jiray antonio conte ciyaaryahano oo keed ku jiray sida david lewis oo kale ayuu siiyey mar kale fursad waxaana moodaa in taasi dadka falanqeeya ay leeyihiin wuu ku saxsanaa maadaama ciyaaryahan khibrad leh uu yahay david lewis sidoo kale ros barkley ayaa labadii kulan ee u dambeysay ciyaarayay isagoo aan qorshaha antonio conte hore ugu jirin morata oo dhibano u ahaa antonio conte ayaa dib u helay maaragtay booskiisa laakiin arrinta la hadal haya ayaa waxay tahay eden hazard laguma soo bilaabin warar laysla dhexmaray waxay sheegayaan hazard in ay aada u dooneyso kooxda real madrid isagana uu ka cagajiidayo inuu qandaraas cusub saxiixo taas ayaa laga yaabaa laakiin lama hubo in wax khilaafa uu jiro sidoo kale sari wuxuu sheegay in hazard uu kusoo laaban doono qaabkiisa hore weliba uu ka fiicnaan doono ciyaartoyda hadda ugu fiican arsenal oo la filayay in isbedel la timaado maadaama tababarihii leylinayay muddo labaatan iyo dhowr sano ah uu ka tegay muddo dheer
chelsea imise gool ayay kaga badisay arsenal
run ahaantii ciyaarta marka hore waxay ahayd ciyaar aada u kulul waxayna ku badisay saddex iyo labo gool dambe waxa uu dhaliyey alonso
waa mahadsantaha cabdulqaadir ciyaaro ayaa jiri doona galabta iyo caawa dhinaca ingiriiska haddii aan eegno manchester city ayaa waxay la ciyaari doontaa goordhow kooxda kubadda cagta ee harrisfield town dhinaca talyaanigana inta aanan talyaaniga u gudbin sidoo kale caawa manchester united ayaa waxay la dheeli doontaa anirahde galabta kooxda brighton italian zeria aagana roma ayaa la ciyaareysa galabta torino ciyaar dhexmari lahayd milan iyo genoa waa la baajiyey ciyaaraha kale ee xiisaha leh ee talyaaniga waxaa kamid ah inter oo caawa la ciyaareysa saswolo dhinaca spain real madrid ayaa waxa ay garoonkeeda bernabo kula ciyaari doontaa kooxda gitef dhegeystayaal wararka ciyaarahana waa naga intaa
aad iyaad u mahadsantihiin nuur xasan nuur bukhaari iyo cabdulqaadir maxamed mursal xubintii cayaaraha ayaad la socoteen waxaanaad kala socoteen barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga e v o a haddaan qadar idinka xasuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyna malaayiin muslimiin ah ayaa oo xujay ah ayaa maanta oo axada waxay bilaabeen maalmaha waajibka ah ee gudashada xajka oo ah rukunka shanaad ee tiirka islaamka ku dhowaad laba milyan oo qof ayaa sanadkan ka qaybgalaya gudashada waajibaadka xajka kuwaas oo ku sugan xaramka barakaysan ee magaalada maka ee dalka sacuudiga kofi annan xogayihii hore ee qaramada midoobay ayaa geeriyooday da'diis waxay ahayd siddeetan jir haatanna waxaad nala dhegaysataan codka macaan ee fanaanada yurub geenyo iyo heesta niyadda ka diyaargarow
naftani kaliga ku jecel nasteexa irmaan ku soo qalbiga aan shaqa ku nool inta qiyahowl ka daa inta qiyahowl ka daa naftani kaliga ku jecel nasteexa irmaan ku soo qalbiga aan shaqa ku nool inta qiyahowl ka daa inta qiyahowl ka daa daxaan faraxnaa wile samirka noloshan ku sugay wakaa nasrigii curtee niyadda ka diyaaya ka diyaargalow daxaan faraxnaa wile samirka noloshan ku sugay wakaa nasrigii curtee niyadda ka diyaaya ka diyaargalow
heestaasi iyo codka yurub kenya ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo kulan dambe waa caasho nuur iyo bashiir abiikar iyo cabdulqaadir mursal oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
wedhaha nabarada ka taga naxligayan cidi ku farin kashana cadha haw nuglayn haw nuglayn haw nuglayn kashana cadha haw nuglayn dad baa dad isjecel nacey dhagahana cafow wedhaha nabarada ka taga naxligayan cidi ku farin kashana cadha haw nuglayn haw nuglayn haw nuglayn kashana cadha haw nuglayn jibsi markaan ku bidayay nabdiga wehel baan u helayay luurkaca shaqo u baxay waxaan ku nageeyeedo waxaan ku nageeyeedo